waxaan joognaa maanta magaalada jowhar waxaanan halkan usoo gaarnay kormeer oon ku sameyn lahayn xafisadeena hay-adda leedahay ee ku yaala hirshabeelle iyo inaan xarun ku meel gaara xariga uga jirno oo oo lagu laga maamuli doono adeegyada hay-adda ay ka bixiso deegaanada hirshabeelle sidoo kale inaan ka guddoono maamulka hirshabeelle dhul ay ugu daaqeen hay-adda oo dhowaan aan ka bilaabi doono dhismo iyo inaan dhegeysano bulshada hirshabeelle oo aan dhegeysano sida ay u arkaan adeega iyo sababta loo hayo iyo waxyaabaha baahiyada kale oo ay la xiriira adeegyada hay-adda ay bixiso iyo kumeer noocaas ayaan ayaan ku nimid oo aan sii joogi doono haddii aan la yidhaahdo ilaa maalinta birta ah
waa taa marka xaruntan cusub ee jowhar laga furaya agaasime adeegyada ay dadka hirshabeelle ku nool ay ka heli doonaan maxaa ka mid ah
waxay ka heli doonaan waa baasboorka iyo aqoonsiga ayay halkaan ka heli doonaan oo horena looga furay deegaanadan laga furay waxaan kaba qorsheynaynay in degmooyin cusub lagu sii ballaariyo oo labada gobol ee shabeellada dhexe iyo iyo beledweyne iyo iyo iyo hiiraan ka tirsan waa bixintii baasboorka iyo haddii ay jirto ajaanib halkaan joogta oo iyaguna u baahan in loo sameeyo sharciyadii ay dalka ku joogi lahaayeen la hubiyo waxyaabaha ama sharciyadii ay ku joogaan dalka ayaa ayaa howlahaas oo dhan halkaan yaalla oo xafiiskan uu qaban doonaa xafiiskan waxaa hoos imaan doona maanta xarigga laga jaray dhammaan xafiisyada aan ku leenahay deegaanada hirshabeelle ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaan kaloo halkan u joognaa in dib loo howlgeliyo bartii socdaalka ee feerfeer oo iyadana maamulka maanta isku raacnay in si deg dega loo howlgeliyo oo inaguna halkan aan soo gaarsiina qalabkii iyo saraakiishii ka howlgeli lahayd iyo gaadiidkii intaba arrimahaas oo dhan aan halkan u joognaa oo aan rajeynayna inaan wax badan kala qabano dadka reer hirshabeelle
waa tahay ka hor inta aadan tegin agaasime magaalada jowhar waxaa safar ku tagtay magaalada kismaayo oo aad ka soo laabatay marka deegaanada jubbalandna bal howlihi a u tagtay faahfaahin naga sii
jubbaland waxaan u tagnay muhiimadu ahayd waxaan doonaynay inaan xarun cusub oo socdaal ka furno deegaanka camboni oo halkaas la geeyo socdaalkii iyo kasamkii labadaba la geeyo oon maamulka wada hadalnay iyo sidoo kale inaan isla deegaankaas geyno gaadiid lagu talagalay in lagu kontaroolo meelaha xuduuda ah ee sida shardarada dadka ay uga soo gudbi karaan ajaanibta ah marka iyo xaruntaas inaan dib u furno ayaan ayaan halkaa u tegay oon maamul hadalnay iyo inaan kormeerno shaqooyinka caadiga ah hay-adda ay ka hayso deegaanada jubbaland howlahaasaan u tagnay si wanaagsanaan naloo soo dhaweeyeen oona isula qaadanay maamulka hirshabeelle madaxdooda waana dhamaystiri doona haddii aan la yidhaahdo
horey waxaan u ogeyn inaad xafiisyo uga furateen deegaanada soodinta ee soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan oo lagula soconayay dhaqdhaqaaqyada xadka labada dal marka xarumahan cusub oo hadda la hirgeliyey waa kuwii horey sii xoojinayaan miya
xarumaha cusub waxay waxaan waa xarumahan ugu talagalnay inaan dhammaan meelaha muhimka ah ee laisoo gudbo ee dalalka deriska nala ah ee ku aadan inaan geyno adeega socdaalka looga geeyo waxay kamid tahay qaybtii noo dhimaneed oo ayay camboni kamid tahay waxaan inisoo noo dhiman iyadana ceel barde iyo iyo feerfeero hadda hawsheeda labadooda baan soo dhamaynay oo u baahan in la howlgeliyo dib ay shaqadii u bilaabato iyo weliba meelo kaleeto oo dhinaca galgaduud iyo gobolka mudug iyo halkaa ku aadan iyagana hawshoodan hadda ku jirnaa marka waa qorsho markii horean ku talagalnay oo ahaa in dib loo howlgeliyo barihii socdaalka ee soo heyinta dalalka deriska aan la leenahay hore ugu yaalay ugu howlgeli jiray si loo kontaroolo dadka wax dalka waxa soo gelaya iyo wax ka baxaya bal aan xuduuddiisu kontaroolneyn waxa waxay noqonaysaa qaran aan aan aan ilaashanayn ayuu ayuu noqonayaa marka arrimahaasi marka waxay ahayn ay ay meelaha haddaan sheegayna inaan ka mid tahay ilaa sagaal barood oo qorshahoodu inoo ahayd inaan dib u howlgelino oo ilaa afar ka mid a hadda aan ka howl bilaabnay inta kalena ay noo dhiman yihiin oon rajeynayno in ugu dambeyn bisha hadda nagu soo aadan ay wada howlgalaan
waa tahay waxaan rabaa marka inaan kuweydiiye marka laga soo tago howlahan aad ka sameynayseen gobolada dalka sidoo kale hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha muddooyinka ugu dambeeyey waxaa jira waxyaabo badan oo isbedelaha oo dhanka horumarka ah oo aad samayseen bal iyana faahfaahin naga sii maxaa ilaa iyo hadda idiin qabsamay maxaa la doonayaa in la bedelo
waxyaabaha kaloo muhiimka waxay ahayd inaan ballaarinay adeega dadka ay leeyihiin oo hay-addu ay dhul cusub oo ama deegaano cusub ay gaarsiiso dalka gudihiisa ah iyo dalka dibadiisa intaba oo qunsuliyadaha dibadda aan ku leenahay aan adeegooda intooda badan gaarsiinay waxaan kaloo aada ugu mashquulsanayn oo waxna ka qabanay sumcadda baasboorka oo aan ka shaqaynay in marka hore hab iyo sharci lagu bixiyo oo aada loo ilaaliyo sumcaddiisa gudaha dibaddana waxaan tagnay dalal aada u fara badan oo aan arrintaa kala hadalnay baasboorka markii hore su-aalka rabay oo iyagana aan wax badan isla garanay qaarkoodna ay kasoo jawaabeen oo aqoonsi siiyeen baasboorka soomaaliga ah qaar kale halkaan wada ballansannahay oo xaggooda ay ayaa jawaabta laga sugaya hadda taasina waxay ahayd inaan ka shaqeyno dhisida sumcadda sumadda ummaddaani ay leedaha oo ah baasboorka waxaan kaloo ka shaqeynaynay inaan dib ugu dawaactirno ama u dhisno xarumaha hay-adda ee dhammaan dalkan ay ku leedahay iyo qaar hore aysan xarfiisyo ugu lahayn oo iyadana xarumo cusub oo dul ayna siiyeen deegaanadu aan dhismayaal ka bilaabnay sidoo kale xaruntii dhexe ee muqdisho oo iyadana dhismaheeda dhowaan bilaaban doono iyo inaan midayno hababka socdaalka ee dalka intooda badan marka laga reebo gobolada waqooyiga jira arrimahaas oo dhan waxay ahaayeen waxaana ugu mashquulsaneen midaynta maamulka iyadana waxay ahayd waxyaabihii aadkaan ugu mashquulsaneen oo waxweyna laga qabtay oo maanta hay-addu ay tahay hay-ad sharci federaal ku shaqeysa dhammaan gobolada dalkana ka howlgasha oo hal xaafiisna laba maamulo oo maamulka uu midan yahay calaamadaha iyo dharka iyo sharciga iyo hababka iyo waxa dhan bay midaysan yihiin taas ayaan aada ugu mashquulsaneen siina weli doona hadaa la yidhaahdo waxaan kaloo dadka u sameynay meelo ay nagala soo xiriiri karaan oo cabashadooda ay nooga soo gudbin karaan oo imeilla iyo telefoonada intaba iyo xafiis furan oo dhegeysta cabashooyinka dadka waxaan xoogaa horumarin ku sameynay si samyada wax lagu bixiyo oo ku darnay ballamo iyo dadku inay laymanka u galaan si kalsooni leh oo hababka hadda loo isticmaalo adduunka oo kaleeto inaan loo isticmaalo dadku ay ay si fudud oo aan dhib iyo lahayn siyaado ay ku helaan adeega marka welina shaqadii aan lahayn wax badanaa ka dhiman waana weli doona